somaaliya cabdulaahi goodax bare cabdiraxmaan koronto goobta shirka ku sugan ayaa wasiirka la kulmay oo weydiiyey wafdiga soomaalida waxa ilaa hadda u qabsoomay iyo saamaynta cadaadiska bulshada caalamka
delegationkeena soomaalida uu madaxweynuhu uu horkacayo waxaan soo bandhignay wixii noo qabsoomay wixii aan noo qabsoomin meelahaan isleenahay in waxa noo dhiman oo nalaka caawini karaa runtii waxyaalahaan bandhignay haddii aan lasoo koobo dhinaca dhaqaalaha ayuu ugu badnaa muxuu ahaa laba bilyan oo doolar ilaa hadda kama hayno boqolkii labaatan wax walbo in la qabtay ay tahayna waxay ku xiran meeqaa ka haysaan leh
adigu qiyaastii waxaa laga hayaa sideed iyo toban boqolkii ayaa laga hayaa laba laba milyan oo la bilaaj garay oo oo lagu lagu mataqaanaa baaqay shaqooyinka inta badanna dhaqaale waxay yaran tahay khaasatan dhinaca security-ga dhinaca muxuu ahaa hiigsiga labada kun iyo iyo lix iyo tobanka marka waan soo bandhignay garasho badanna waa laga muujiyey annaga qudheenna waxaa weeye eedayn waa naloo soo jeediyey oo ah yani arrimahan siyaasadda iyo wax noocaas la xiriiro laakiin kolley annaga waxaan isleenahay taa waa uun nin lacag bixi waayey ayaa ku xub siibanaya canaantaas marka laydiin soo jeediyey waxbaa ka jira soo maaha dhinaca khilaafka ka dhex taagan dhammaan golayaasha dalka markaad eegto golaha wasiirada markaad eegto baarlamaanka dhammaanna salka ku haya hogaamiyayaasha dalka runta marka laga hadlo khilaafku shaqo ma joojin ilaa hadda siyaabihii uu horey ugu jooji jiray shaqada dowladda iyo shaqada xukuumadda aad bay u socdaan muxuu ahaa in laskhilaafane waxay ka mid tahay ayaan isleeyahay waddan dumay siduu u soo kabsado waxaan waxaan la huri doonin weeye marka adduunyada waxaa la rabaa inay bartaan kuna qancaan in ay anugu isqaqabsi kuma magacaabo laakiin waxaan ku magacaabayaa in la kala fikir duwanaado ummad dhan oo layskugu keenay mataqaanaa meel la yiri waddan soo dumay soo kiciya haddana aan aan iswada lahayn in wax ka dhex dhacayaan adduunyada inay ku qanacdo ayaa loo baahan yahay nalakuna samro nalakuna dhiirigeliyo nalakuna cadaadiyo inaan mataqaanaa aan howl nooga xayirmin taasaa adduunyadu hadda samaynayan annaguna runtii waa ka jawaabaynaa maxaad ka filaysaan shirkan shirkan waxaan ka filaynaa runtii wax wanaagsan ay ka soo baxaan inaan mataqaanaa muxuu ahaa beesha caalanka oo runtii dhinaca dhaqaalaha naga taageerto ay ku baraarugaan in qaybta hadda maqan kaalinta maqan ay tahay dhinaca dhaqaalaha oo ay dhaqaalihii fasaxaan ayaan ayaan muxuu ahaa ka rajaynaynaa waxaan qiyaasayaa inaad ka mid tahay afar iyo toban wasiir oo ugu baaqay ra-iisul wasaaraha inay iscasilaan laakiin ra-iisul wasaaraha wuxuu yidhi warqadna ima soo gaarin hadday doonaanna way shaqada way ka tegi karaan oo waa la bedelayaa sidee u aragtaa runtii annaga taladan bixinna talay ahayd mar haddii madaxweynaha kalsoonidiisa uu prime minister ku dhumiyey oo halkaa madaxweynihii uu leeyahay kalsooni kuma qabo prime ministerkeyga haddii boqol iyo afartan iyo dheeraad mataqaanaa kalsoonidii kala noqdeen prime ministerka muxuu ahaa waxaa cad in macno dowladda u sii dhigsanaato aysan jirin oo aan hayn dhibaato iyo culays ummadda soomaaliyeed saaran marka waxaynu baaqiyo talay ahayd haddii aan hubno in iscasilaaddoonna ay xal keenayso maba aanan ka shakinayn laakiin baqinta waxay tahay inuu haddana barmisurku dad magacaabo madaxweynuhu uu mataqaanaa diido marka haddana isqaqabsigii uu iska sii socday marka annagu madaxweyne prime minister waxaan nahay wasiiradiisay waxaan nahay dadkii hawsha la yiday tale inaan siinane waa doow wax wanaagsan odayaal waxaan nahay mataqaanaa wasiirro ah waddanka kama aamusnaan karno laakiin soo ma muuqanaysa in khilaafkii labada hogaamiye u dhexeeyey inaad mid la jirsateen
maya saa looma fasiri karo waxaa loo fasiran karaa sidaan hadda kuu sheegay talo mar haddii adiguba garow waad fahmi kartaa mar haddii brime ministerku uu dhumiye kalsoonida madaxweynihiisa iyo kalsoonida prime ministerka inaan taladaas bixinno ma aha safasho waxa weeye in la nasteexeeyo oo ummadda soomaaliyeed loo nasteexeeyo taassaasaa loo fasirana
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya cabdulaahi goodax bare oo magaalada copenhagen ee shirka uu ka socdo ugu warramayay tafatiraha b b c da cabdiraxmaan maxamed aadan koronto